shilkan oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaana ayaa waxa uu ka dhacay degmada badhan ee gobolka sanaag ee uu ka arrimiyo maamulka la magacbaxay puntland shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay gudaha degmada badhan oo ka tirsan gobolka sanaag waxa uuna yimid kadib markii ay isku dhaceen gaadiid ay wateen ciidamo ka tirsan maamulka la magacbaxay puntland in ka badan toban askari ayaa lasoo werinaya inay ku dhaawacmeen shilkan gaari ee ka dhacay degmada badhan ee gobolka sanaag dhaawacyada qaar ee soo gaaray askarta ayaa laga deerinaya xaaladooda caafimaad maadaama ay soo gaareen dhaawacyo halis ah kuwaas oo la dhigay xarumaha caafimaadda degmada badhan muddooyinkii dambe dhulka uu ka arrimo maamulka la magac baxay puntland ayaa waxaa aad ugu soo badanaya shilalka gawaarida kuwaas oo geysanaya khasaarooyin isugu jira dhimashyo dhaawac